Degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaa haatan ka jira nabad iyo xasillooni taasoo ku timid iskaashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Nabadda ayaa micno weyn ugu fadhida guud ahaan aadanaha taas oo uu qofna degenaansho dareemeynin la'aanteed. Qaar ka mid ah qoomyahanada ku nool degmada Dobley ayaa ka warbixiyay aragtidooda.
Cabdulaahi Cali kumaa dheer fanax horta ereygan nabadu waa erey aad iyo aad marka soomaali ahaan la yidhaahdo ama maarata qoraal ahaan iska iska gaaban waxa uu xambaarsan yahay ay aad u weynta nabadu een waa furaha koowaad ee adduunka meel aan nabadi oolin nolol ma taala la dhihi karaa waayo marka aad nabad haysato iyo aad waxbarasho dhaqaale horumar infrastructure wax kasta adduunka la jaan qaado horumar iyo dhinac kastaba aad hamin kartaa in nabadu ruux kasta horta isaga himself or herself ay iskaga bilowdo nafsadiisa ama nafsadeeda ay iskaga bilowdo waxaan ognahay nabadu marka aynu xaqiiqinay oon reali- realizationka aynu ku sameynay aynu dhahnay nabadu waa furaha koowaad adduunka haddana shaqsiga shaqsi bay usii ahaanaysaa anigu maanta waa inaan nabadeena anigu aan bilaabaa kadib baan adiga aan kugu soo gudbin karaa laakiin aniga oo anigii aan ka shaqaynayo colaad ama wo aan ka shaqaynayo oo dadkii aan isku dirayo oo bulshadii aan qabiil isu tusayo bulshadii aan isu leeyahay kaas innagaa reer hebela ka ka yar xoog weyn nabad ma ooli kartaa barta la dhihi karaa marka nabadu furaha koowaad markaan isla qiyaasan inay nolosha adduunka ay tahay lambar koo haddana lambar laba waxay ku bilaabanaysaa ruux kasta iyo shaqsigiisa inuu ka bilaabo welibana waxay kusii dhacaysaa dadka mas-uuliyiinta ah ee mas-uuliyadda dadka qaaday sida madaxweynayaasha baarlamaanka ruux kastaba iyo dee xilka u hayaba iyo nabadda ku ku ku basement garaysan tahay bismillahi raxmaan raxiim waan ku dhowahay walaal magacyadu waa fadxi cabdi ismaaciil baa la dhahaa aad iyo aad baan u dhowahay naba nabadu waa lambar koowa inay la ilaaliyo qofku wax walba noloshiisa ay ku xidhan tahay inuu nabad helaa nabad markuu helo qofku ayaa la dhihi karaa horumar buu gaari karaa marka nabadii waa inuu helaa waa inuu maxay hayday meesha joogo isaga oo qof walba yacni ka ka nidaam qaadanaya nabadda siduu u heli lahaa nabaddu waa markaa yacni waa inay la helaa nabad marka waa lambar kow aada iyo aad dee bulshada unbaa nabadda maxay hayday isku haysa kaalin weyn bay ka qaadan karaan waayo nabaddu waa cid walba nabaddu mas-uuliyada iska saarta ka shaqaysa ayaa nabad lagu heli karaa maxay ahayde dadku markay wax wada qabtaan ayay wax wax qabadka la garan karaa marka cid walba oo meel walba joogto mas-uuliyad saaran maxaa ahaa inuu qof walba nabadda iyo xasiloonida inuu ka shaqeeyo Nabadda ayaa ah sheyga uu qof waliba u baahan yahay inuu ku noolaado